بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى والناس ddka إdaa maatuu markay dhintaan yubcathuuna waa la soo saarayaa wاdaliilu daliilkan waxaa waaye qowluhu alla hadalkiisii waaye tacaalaa sareeye minhaa dhulka xaggiisii ayaan khalaqnaakum idinka abuurnay wa fiihaa dhulkii dhexdiisii ayaan nuciidukum idinku celinaynaa wa minhaa dhulkii xaggiisii ayaan nukhrijukum idinka soo saaraynaa taaratan mar ukhraa kale iyo wa qowluhu ilaahay hadalkiisii waaye tacaalaa sareeye wallaahu alle ambatakum waa idin soo dheliyey min alardi dhulka xaggiisii nabaatan dhelin waay uma kadib yuciidukum wuu idinku celinayaa fiiha fi lardi dhulkii dhexdiisii wayukhrijukum waa idin soo saarayaa ikhraajan soo saarid wa bacda albacthi bacdigii kadib muxaasabuuna dadkii waa la xisaabayaa wamajziyuuna waxaa looga jaazinayaa biacmaalihim acmaashoodii wadaliilu waxaa u daliila qowluhu allah hadalkiisii tacaalaa sareeye walilaahi alla keligiisa u sugnaaday maa wixii oo fi samaawaati ku sugan iyo maa wixii oo fil ardi dhulalka ku sugan liyajziya huwa alla si ugu jaaziyo aladiina kuwii asaa u xumaan sameeyeen bimaa wixii camiluu ay soo shaqeeyeen wayajziya si ugu jaaziyo alla alla aladiina qoladii oo axsanuu ixsaanfa sameeyeen bilxusnaa wanaag iyo ama tii wanaagsanayd waman kadaba qofkii beeniyo bilbacthi soo bixiintii kafara waa gaaloobay ninkaasi wadaliilu waxa u daliila qowluhu ilaa hadalkiisii tacaalaa sareeye zacama waxay sheegeen aladiina kuwii kafaruu gaaloobay anlan yubcathuu in ayaga aan la soo saaraynin qul dheh nebi maxamedow balaa waxa idinla soo saarayna iska badaa in laidin soo saaren warabbi aan ku dhaartay latubacatuna waa la idin soo saarayaa oo waa la idin soo saaraya oo waa la idin soo saarayaa waay uma kadib latunaba-una waa la idin sheegaya waa la idin khabaraya oo waa la idin khabaraya bimaa wixii camiltum aad soo samayseen wadalika kaasina yasiirun waa mid fudud cala allaahi alla korkiisii waa ku sahlan yahay waa ku fudus yahay wa arsala allaahu allu waa diray wuxuu soo diray dheh jamiica rusuli rususha dhammaan mubashiriina haalayihiin kuu bishaaraynaayo wamundiriina haalayihiin kuu digayaan waay wadaliilu waxa uu daliila qowluhu alla hadalkiisii tacaalaa sareeye rusulan ayaan soo dirnay buu dhahay allah rusushaasoo mubashiriina bishaaraynayaan iyo wamundiriina digayaan waay lianlaa yakuuna si aysan ugu sugnaanin linnaasi dadka alallahi alla korkiisii xujatun xujo bacda rasuuli rusushii soo dirideeda kadib waay wa awaluhum rusushii midka ugu horeeyo nuuxun waaye nebi nuux calayhi salaam wa aakhiruhum kan ugu dambeeyana muxamedun waaye sala allahu calayhi wacala alihi wasalama wa huwa nebi muxamed khaatamu nnabiyiina nebiyaasha kii lagu khatimay waay wadaliilu waxaan u daliila calaa ana awalahum rusushii midka ugu horeeyo nuuxun inuu yahay qowluhu ilaahay hadalkiisii tacaalaa sareeya innaa anaga owxaynaa waan waxyoonay nebi maxamedow ilayka xaggaaday ayaan u waxyoonay kamaa sida owxaynaa aan u waxyoonay ilaa nuuxin nebi nuux xaggiisii io wanabiyiina nabiyaashii oo min bacdihi asiga ka dambeeyeen waay ayib musanifku raxmatullahi caleyh meeshan wuxuu kaga hadlayaa khaatimo wuxuu kaga hadlayaa meeshaani khaatima asalkii saddexaad waa dhammaaday wuxuu ku dhammaaday wadaliilu calaa mowtihi sala allahu alayh wasalama qowluhu tacaala inaka mayitu wa inahu mayituun uma inakum yowma alqiyaamati cinda rabbikum takhtasimuun wixii inta ka dambe meeshaasi ka dambe waa khaatimo oo la xidhiirsatay asalka saddexaad waayo khaatimadaasiina wuxuu ku sheegayaa musanifka shan masilo misilada koowaad waxaa waaye aliimaanu bilbacthi misilada labaadna waxaa waaye aliimaanu bilxisaabi waljazaa misilada saddexaadna waxaa waaye aliimaanu birusul misilada afaraadna waxaa waaye alkufru biاtaaquuti wاliimaanu biاllah misilada shanaadna waxaa waaye anwaacu اtawaaqiiti bes isagana dhammaan kitaabkii waa dhammaaday khaadimadaasoo shan misilo shamlinayso ayuu la xiriiriyey asalkii saddexaad khaatimadan waxay ku kooban tahay shantaasi masilo aan sheegnay mid kastana waa arki doonaa insha allahu tacaala wuxuu leeyahay wannaasu dadka khaatimada koowaad marka maxay tahay maslada koowaad khaatimada masladeeda koowaad waxay tahay aliimaanu bilbacthi intuu kaga hadlaa fiiri wannaasu dadkii dhammaatu markii ay dhintaan yubcathuuna waa la soo saarayaa wuxuu soo sheegay nebigeena calayhi salaatu wasalaamu inuu dhintay xayaatadii adduunyo inuu ka dhintay laakiin waa nool yahay fii xayaati albarsakhiya barsakh xayaatadeeda ayuu nool yahay xayaatu dunyaa ma noolo waa dhintay nebiga laakiin wuxuu nool yahay xayaatulbarsakhiya xayaato la dhahayo fi lqabri dhexdiis waay markii dadkana waa dhimanayaan oo dhahay nebiga waa dhintay dadkana waa dhimanayaan markii soo sheegay markii la dhintay bes warka meesha miyaa ku dhammaaday masmar dambe waa la soo bixin doonaa waa la soo bixinayaa war waa la dhintay waa la kala tagay ma ahane haddaba waa lagu soo saarayaa ogoog waay taasuu rabaa inuu kuu sheego wuxuu leeyahay wannaasu dadkii dhammaatuu markay dhintaan yubcathuuna waa la soo saarayaa kulligood dadku waa la soo saarayaa qofna lagama soo reebaayo kulli wa kulli way dhimanayaan kullina waa la soo bixinayaa wadaliilu arrinkaasi marka wuxuu rabaa inuu daliil u keeno masaladaasi musanifku raxmatullahi aleyh sidaasi waaye masale kastoo daliil uu sheegayaa qofkana saasa ku ganacayaa qof kasto masaladii loo sheego inuu daliilkeeda la siiyo waxaa u daliila masaladan alkitaabu wasunnatu walijmaac saddexdaba hadda musanifka kitaabka noo sheegay bis ah masaladan dadkii markay dhintaan in lasoo bixinayo waxaa u daliila saddex shay kow alkitaab labo assunna saddex alijmaacu kitaabka alla waa tusiyey in dadka lasoo saarayo lasoo bixin doono kitaabka alla waa sheegay kitaabka la sheegay qur-aanka laga wadaa qur-aanku waa sheegay musanifka laba aayadood oo noo sheegay mid saddexaadaan ku daraynaa insha allahu anakana sunnadana way sheegtay hal xadiisan ka sheegi doonaa insha allah ijmaacna hee waa u daliil waa laisku waafaqsan yahay muslimiinta in dadka markii dhintaan lasoo saaraya kullin waa isku waafaqsan yihiin saddexdaasi ayaa daliil u ah daliilka koowaad waa kana marka oo kitaabkii ah wadaliilu waxa u daliila qowluhu alla hadalkiisii tacaalaa sareeye minhaa ay min alardi way dhulka laga wadaa min haada damiirka waxaa loo celinaya dhulka waay minhaa dhulkii xaggiisii ama arladii xaggeeda ayaan khalaqnaakum idinka abuurnay yaa waaya aadama laga wadaa nebi aadam oo abulbashar ah bani aadamka dhan aabihiisii ah waaye haddee aabbaheeni laga abuuray anagana waa lanaga abuuray asalkeeni waay soo maha asalkii waay minhaa min alardi dhulkii xaggiisii arladii xaggeeda ayaa khalaqnaakum idinka abuurnay buu leeya allah tabaraka wataala meel kale ma aha minhaada waa jaro majruur waa soo hormaray ficilkii ku taalluqay waa ka soo hormaray khaasa faa'idaynaysaa meel kale laidinka- laidinkama abuurin asalkiini hee dhulaan idinka abuuray dhul ciid ayaa laidinka abuuray minhaa khalaqnaakum ko wa fiihaa haddana arladii lay waaye dhulkii dhexdiisii ama arladii dhexdeeda ayaa nuciidukum idinku celinaynaa maxaa laga wadaa oo idinku aasaynaa markii aad dhimataan dhulka dhexdiisa laidin gelinaya waaye ilaahayaana amray in dhulka dhexdiisa laisku aaso qofkii dhinto dhulka lagu aaso bani aadanka kii ugu sharafka badnaa dhulka lagu aasay yaa waay nabigeena alayhi salaatu wasalaam uma aqbarahu ba ilaahay dhahay aqbarahu maxaa qabri waay dhulka ayaa ayaan idinku celinaynaa waxaa laga wadaa idinku aasaynaa oo dhulkaad galaysaan oo ay qofkii dhinto wa minhaa arladii xaggeeda ayaan nukhrijukum idinka soo saaraynaa taaratan mar ukhraa kale mar kale haddana dhulka idinka soo saaraynaa ma laydinku aasay waa ku jiraysaan maahana ee waa laydinka soo bixinaya waay washaahidu min alayaati hagaway wa minhaa nukhrijukum taaratan ukhraa bacdigii ma tahay ha waa idin soo bixinayna waay waa idin soo bixinayna dhulka xaggiisa idinka soo bixinaynaa waaye ma ku caddahay iyo wa qowluhu ilahay hadalkiisa u daliila tacaala sareeye wallaahu alle ayaa ambatakum idin soo dheliyey oo idin abuuray le waaye idin soo saaray le waaye wallaahu alle ayaa ambatakum idin soo saaray oo idin soo dheliyey oo idin abuuray xagee idin ka soo saaray min alardi dhulka xaggiisa yaa waay haddana asalkeeni way aadam nabaatan soo saarid way nabaatan waa ismu masdarin masder ma aha waa ismu masder naa'ibun manaabal masder yaa yihahdaa booskii masderkii u fordhayaa masderka muxuu ahaa imbaatan ahaa wallahu eh, min alardi wallahu ambatakum min ardi nabaatan ay imbaatan soo dhelin asalka masderkii saasuu ahaa laakiin masderkii booskiis maxaa la dejiyey ism la dhaha ismu masder maxaa waaye nabaat waaye nabaatan soo dhelin waaye uma kadib yuciidukum ilaahay wuxuu idinku celinayaa fiihaa dhulkii dhexdiisii waaye dhimashadii iyo aasitaankii waaye haddana wayukhrijukum waa idin soo saaraya allah ikhraajan soo saarid washaahidu min alaya xaggee waay wayukhrijukum ikhraajan bacdigii waay laba aayadood waay aayad saddexaad qowluhu tacaala waay qaala fiiha taxyawna wa fiiha tamuutuun wa minha tukhrajuun qaala ilaahay wuxuu dhahay fiihaa taxyawna dhulka dhexdiisa ku noolanaysaan wa fiihaa tamuutuuna dhulkii dhexdeeda ama aradii dhexdeeda ayaa ku dhimanaysaan wa minhaa tukhrajuuna dhulkii dhexdiisa haggeeda laidinka xaggiisa laidinka soo saaraya ama arladii haggeeda laidinka soo saaraya waay washaahid min ayaat idin hagee waay wa minhaa tukhrajuuna waa laidin soo saaraya waay idan waxaan haysanaa saddex ayadoo soo maa oo kitaabkii intaasuu tusiyey sunnadana hal xadiisa ka soo qadanaynaa xadiidkii caaisha fi saxiixayn nebigu wuxuu dhahay yuxsharu nnaasu yowma alqiyaamati xufaatan curaatan gurla xadiidkii caaisha fi saxiixayn nebigu inuu dhahay sala allahu alayh wala alihi wasalama yuxsharu nnaasu dadkii waa lasoo shirinayaa waa lasoo kulminayaa waa lasoo saarayaa sifadee yowma alqiyaamati maalinta qiyama sifadee lagu soo saarahe curaatan ayagoo qaawan dhar la-aan ah nin inaag hal qof dhar ma wato curaatan xufaatan midda horeysa waa xufaad xufaatan ayagoo ah kaba la-aan kaba ma qabaan dacsataa lama haysto dacs miskiinata lama haysto nimiyahow xaqiiqatan kaba la-aan waay yuxsharu nnaasu yowma alqiyaamati xufaatan ayagoo kaba la-aan ah curaatan ayagoo qaawan hal buuma hadda lama wado qaawan waay xaqiiqatan gurlan hee yuub qab ah yuub qab mataqaanaan yuub mataqaanaan maxaa waaye beejo mahno midka qofka waxay markii la godaayo wax laga jaraayo ayaa la yidhaahdaa hee beejo ama yuub ayagoo ha aan gudnayn beejidoodii ku dhegan wixii adigoo yar lagaa jaray lagaa jafay ku joogaan ayaa imaanaysa meeshii laga keenay mataqaanid way kugu dhegan tahay sidaadii ah sidii lagugu dhalay idaa laguga keenay ah idan hadidkaasi wuxuu tusinayaa in dadka lasoo jamcinaya lasoo saaraya soo maha yowma alqiyaamati alla waa lasoo bixinaa dadka lasoo saaraya daliilka saddexaad muxuu ahaa alijmac ijmac lmuslimiin waa isku waafaqsan yihiin meesha ugu bax taas wa bacda albacthi dad bixi soo saaridii kadibna muxaasabuuna dadkii waa la xisaabinayaa wamajziyuuna waa loo jaazinayaa biacmaalihim acmaashoodii markii dadkii lasoo saara maxaa lagu samaynahe meesha layma joogayaan maya dana laga leeyahay maxay tahay danta waa la waa la xisaabina tanna masladii labaad way alimaanu bilxisaabi waljaza masladii labaad khaatimada kulminaysay waay markii dadkii lasoo saaro kadib haddana dadkii waa la xisaabinayaa waxaa loo jaazinayaa acmaalko acmaashoodii ayadan waxaa u daliila alkitaabu wاsunatu wاlijmac intaba alkitaabu wاsuna wاlijmac kitaabka alle waa u daliil sunada nebiga waa u daliil ijmac muslimiina waa u daliil kitaabka hal aayad uu sheegay musanifka hal kalen waa ku daraynaa sunadana hal hadiida kaga daraynaa ijmacna waa ijmac boy ko wa bacda albachi soosoo saaradii kadib issoo bixintii kadib muxaasabuuna dadka waa la xisaabinayaa waa la xisaabina waay dadka hee waa la xisaabiyaa xisaabtana musanifka haddin raxmatullahi alayhi bachigii muxuu ku xijiyey xisaab soo maaha in bachiga ku xigo xisaabta waa laisku khilaafsan yahay dadka markii lasoo saaro alaatuul waa la xisaabinayaa oo xisaabka ayaa ku xiga soo saaradda khilaafaa ka jiro culimmada oo isku khilaafsan yihiin culamada qaar sida musanifka dhahay ay qabaane qofka markii lasoo bixiyo waxaa lagu bilaabayaa xisaab waa qool qool labaad maya dadka markii lasoo bixiyo xisaabka ma xigto hee awalan dadka markii lasoo saaro hee waxaa ku xiga wuruud اlxawdi uma اlmiisaan uma alxisaabu wاljaza way dhaheen waxaa ku xigo bachiga kadib xawdkii nebiga arooritaankii la aroorayay darkii nebigi waay xawd waa darkii nebiga arooritaankii la aroorayay dadka markii lasoo saaro way ooman yihiin biyay u baahan yihiin ko waxay ku xigsanayaan bachigaasi darkii nebiga la aroorayaa darkaasi dadkii ilaahay ugu talagalay markii ay abaan ahlo bid aan laga eriyo kadib waxaa ku xigo miisaan kadib waxaa ku xigo xisaab markaas imanaysa ay dheheen sidaas ayaan maqaamka markii la fiirshano u dhowdahay inay tahay ku xigto culimada qaarna saan ay qabaan o wnaasu dadkii idaa maatuu yuba wnaas wa bacda albachi dheh dad soo saaradii kadib muxaasabuuna dadka waa la xisaabinaya xisaabta waa laba nooc alxisaab alyasiir iyo alxisaab alcasiir waay xisaabku waa laba nooc alxisaab alyasiir iyo walxisaab alcasiir xisaab yar iyo xisaab culus alxisaab اlyasiir wa huwa alcardu wاlxisaab alcasiir wa hiya ama wahuwa almunaaqasha waay labadaasa kale yihiin xisaabka waa mid yar waa midna waa fudus waa culus yahay midka culuskee waay alcardu ayaa la yidhahdaa bandhigid bandhig waay bandhig xisaabka casiirkaana waa munaaqasho labadaasib adiladu way tusisay yasiirka ilaahay wuxuu ku sheegay fa amaa man uutiya kitaabahu fasawfa yuxaasabu biyamiinihi fasawfa yuxaasabu xisaaban yasiiran card waay bandhig nebigina waa sheegay mada kale oo casiirka ah walaakin man nuuqisha alxisaaba cudiba buu dhahay xisaabtankiisii qofkii lagu hel dheeraado lagu niqaasho waa la cadaabay buu dhahay nebiga alayh sala slam mid yasiirka maxaa u dariiraan dhahnay famaa man uutiya kitaabahu biyamiinihi fasawfa yuxaasabu xisaaban yasiira mida casiirkaana walaakin man nuuqisha alxisaaba cudiba walaakin man nuuqisha alxisaaba cudiba labadaasi qeybood ayay u qeybsantaa gaalada ma soo galeen xisaabtanka sida saxiixiga way soo galeen khilaaf waa ka jiray laakiin sida saxiixiga gaalada he waa la xisaabayaa way soo galayaan wabacda albacthi issoo saaradii kadib muxaasabuuna dadka waa la xisaabayaa wamajziyuuna waa loo jaazinayaa biacmaalihim acmaashooda loo jaazinayaa in khayran fa khayrun wa in sharan fa sharun waay haddii kheyr yahayna waa kheyr hadduu shar yahayna waa shar qof kasta wixii helo ayuu qaadanayaa waa la xisaabinaya acmaashoodii maxaa u daliila wdaliil waxa u daliila qowlu ilahi dalkiisii tacaala sareeye walilaahi allaha keligiisa ayaa u sugnaaday maa wixii oo fi samaawaati samaawooyinku ku dhex sugan iyo wamaa wixii oo fil ardi dhulka ku dhex sugan ilahay iska leh cid kale ma laha liyajziya ilaahay si u jaaziyo darteeda laamtan waa laamokey laamu tacliil waay meesha ku tacaluqayso waa lasoo khilaafsan yahay antu hadda kuma qoran culamada qaar waxay leeyihiin waxaa meesha ku tacaluqaysa waa lasoo qadarayaa oo maxaa la dhahaa yudilu man yashaau wayahdi man yashaa liyajziya meesha lagu tacalujilay dhahan yudilu man yashaau ilaahay ciddii doono lam luminayaa wayahdi man yashaau ciddii doonana waa hanuuninaya maxaa saas u yeelayaa liyajziya si u abaalmaryo liyajziya ilaahay si uu abaalmaryo darteeda aladiina dadkii asaa-uu xumaan sameeyeen bimaa wixii ugu abaalmaryo camilu ayaga soo shaqaysteen wayajziya ilaahay si ugu abaalmaryo aladiina qoladii oo axsanuu ixsaan sameeyeenna bilxusnaa tii wanaagsanayd oo ah janna bale inuu ziyaado kala siiyana waa dhici karta liladiina axsanuu alxusna waziyaada waziyaada maaa maxaa lagu fasiray annadaru ilaa wajhi اllahi tacaala idan dadka inta la jaazinayo daliil waa ku tahay ayad waa ku cadday soo maa liyajziya aladiina asaa waa loo jaazinaya waa lala xisaabtama waman kadaba qofkii beeniyo bilbacthi bacthigii qofkii beeniyo kafara waa gaaloobay markii ka soo hadlay bacthigii daliilkiisii hee ay addana wuxuu rabaa qofkii bacdiga beeniyo xukunkiisii qofkii e beeniyo xukunkiisii laakiin kan ka hor waxaan soo waxaan soo sheegnay soo ballanqaadnay in e daliil kale ku dari doona ayadan sooma ayad kale daliil kale muxuu yahay daliil kale qawluhu tacaala litujza kulu nafsin bima tascaa indada qofkas wixii asoo soo samaysay loo jaazinaya maxaa daliil waa kale qowluhu tacaala litujzaa kullu nafsin bima tasca si looga jaaziyo naf kasta wixii ayada oo u socotay oo soo samaystay li litujzaa kullu nafsin naf kastao si looga jaaziyo bimaa wixii oo tasca ayada soo samaysay ay tacmal soo shaqaysatay labadaas ayadood xagga sunadana waxaa u daray xadiidkii caaisha cinda axmeda nebiga calayhi salatu slam fii bacdi salaati wuxuu dhihi jiray allaahumma xaasibnii xisaaban yasiira waa saxiix xadiidka xadiidkii caaisha cinda axmeda ibni xambal masnadkiisa nebiga fii bacdi salaatihi salaadihiisii qaar ka mid a wuxuu dhihi jiray yaquulu hee allaahuma xaasibnii allow xisaab xisaaban xisaab oo yasiraa yar idin waa laxisaabinaya ijmac culamaa'ina waa u daliil meeshii nebi maxamed ilaahay ka baryay inuu wax yar xisaabtiisi u fududeeyo dad kale xaggay joogaan waayo way ka daran yihiin ijmaacna waa u daliil isagana in dadka la xisaabayo camalkiisa qof kasta loo jaazinayo waay waman kadaba dheh marka qofkii beeniyo bilkadi- bilbacthi bacthigii kafara waa gaaloobay maxaa u daliila wadaliil waxaa u daliila qowlu ilahi hadalkiisii tacaala sareye zacma waxay sheegeen waay zacma zacma waay waxay sheegteen waay run maaha kasoo qaad maaha wax jirin maaha waay zacma waxay sheegteen aladiina kuwii oo kafaruu gaaloobay hee an lan yubcathuu in ayaga aan la soo saarayninba lamana soo saaraayo ma dhiminay waa dhiminay bes ay dheheen an lan yubcathuu in ayaga aan la soo saaraynin ayay sheegeen qol dheh nebi maxamedo waa la dhahay marka balaa warka saas hee ma aha waay balaa wax la idin soo saaraynin iska badaaye hee in la idin soo saaraynin iska badaaye la tubcatun waa la idin soo saarayaa lamana soo saaraya wax jiri maaha waay la tubcatun war- warabbi dheh qul dheh nabi maxamedow balaa warabbii rabbigayga ayaan ku dhaartay la tubcathunna nuuna tawkiida lagu daray weliba saddex jeer ayaa la fasiraya lagu celinaya fasirkeeda nuun- ficilkii nuuna tawxiid lala xidhiiriyo saddex jeer hal jeer ficilka iska leh hal jeer nuunti kale hal jeer nuunta nuuntan lagu shiday saddex way marka maxaa la odhana latubcathunna waa la idin soo saaraa oo waa la idin soo saaraya oo waa la idin soo saaraya uma kadib latunaba'unna ayadana sidii oo kale waay waa la idin khabaraya oo waa la idin khabaraya oo waa la idin khabara waay maxaa loo khabaraa bimaa camiltum wixii aada samayseen daqiiqihi wa jaliilihi sagiirihi wa kabiirihi intaba daqiiqihi wa jaliilihi sagiirihi wa kabiirihi antaba he waa laidin soo waa- waa waa laidin khabarayaa waay aayad marka labadaba he xisaabta iyo bacdigi labadaba daliil waay u tahay latubacuna maxay daliil u tahay bacigii uma latunabana bima camiltumna xisaabtii way labadaba labadii hore kii hore intanba waa daliilta wadalika kaasna kee wixii soo samaysan idin in la idin sheego iyo in la idin idin soo saaro labadaba way u noqotaa yasiirun waay waa mid fudus ala llahi alla korkiisi way ku fudus tahay waxna kuma aha ilahay waa u fudus tahay waay aayaddan waxay ka mid tahay saddexdii aayadood allah amray nebigiisi inuu ugu dhaarto bacdigii in dadkii lasoo saaray oo xaq yahay aayaddan waxay ka mid tahay saddexdii aayadood oo allah faray nebigiisi inuu u dhaarto bacdig inuu xaq yahay qiyaamo inay xaq tahay xashrig inuu xaq yahay kowaayadda koowaad waxay ku jirta suuratu yunus ويستنبئونك قوله تعالى واي. ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق والله ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق آية اللوات نحن كجرتا في سورة سبع قوله تعالى وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم آية سدعة تنوي زعم الذين كفروا أن لا يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله كف- يسير إذن qofkii beeniyo soo saaradda ma jirto u dhaho waaba gaal muslimiintana isku waafaqsan yihiin wuxuu beeniyey ninkaasi warkii alluu beeniyey mar labaad muxuu beeniyey warkii nebiguu beeniyey mar saddexaad wuxuu beeniyey ijmac muslimiin anta waa daliil u tahay bacdiga aan dhahnay soo maha saddexdiiba waa beeniyey ninkaasi waaba gaal hee banaanka taagan oo bariir la waayo wa arsala allaahu ilaahay wuxuu soo diray jamiica rusuli rususha oo dhan ayaa soo diray mubashiriina haalay yihiin kuwa bishaaraynayo wa mundiriina haalay yihiin kuwa digaaya waay waa masaladii saddexaad oo ah alimaanu hee birusul labadii hadda hore soo dhaafnay arkaanul islaam ay soo galayaan meel ka mid ah soo maan baciga iyo xisaabka iyo jazaaga waxay soo galayaan arkaanul islaami hal rugni ka mid ah yaa yaqaana oo fatiin ah yaa garanay maxamed eh alimaanu bilyawmi alaakhiri saxiix meesha soo galayan waa soo maray soo ma meesha galayaan iska ilaali wa arsala allahu marka tan tan naftirkeeda arkaanul islam waa soo galaysaa alimaanu birusuli waay tii waay wa arsala allaahu ilaahay waa soo diray jamiica rusuli rusushoo dhan wuxuu la soo diray waay jamiic rusuli rusushoo dhan waay arusul waa jamcu jamcu rasuulin ayaa la jamciyay waxaa lagu jamciyay rusul rasuulna tacriifkiis waa soo marnay waxaa la yidhahdaa man uuxiya ilayhi bisharcin wa umira bitabliiqihi ilaa qowmin mukhaalifiina lahu waa soo marnay soo maa nebina waxyaala ku kala duwan yihiin waa soo marnay oo man uuxiya ilayhi bisharcin wa umira bitabliiqihi ilaa qowmin muwaafiqiina lahu tafriiqaasina aayada u daliil ah mar kale sheegi doona hadda maaha insha allah waaya idan rususha ilaahay waa soo diray dhammaan mubashiriin mundir intaas wey rasul kasta la soo diray ilaahay wey waxaa la soo diray labadaan mubashiriin oo mundiriin rusushina tiradoodii waxaan dhahnay saddex boqol toban iyo shan kulli haddii laisku daro rususha iyo ambiyada laisku daro rasuul kastoo nebi waa soo maray soo maa isku daro guud ahaan dhanna waxay gaarayaan boqol labaatan iyo afar kun nebi waay boqol iyo labaatan iyo afar kun nebi waay maxaa rasuulka ah boqol iyo labaatan iyo afar nebi maxaa rasuulka ah saddex boqol toban iyo shan saddex boqol toban iyo shan rusul ilaahay soo diray basaana la soo diray marka mubashiriin ah oo mudiriin la soo diray wadaliil waxaa u daliila qowlu ilahay qowlkiisii tacaala sareeye rusulan rusul ayaa soo dirnay buu dhahay allah rusulan rusul aan soo dirnay rusushaas oo mubashiriina bishaaraynayaan qofkii rumeeyo ilaahay hee jano ugu bishaaraynayaan wa mundiriina digayaan qofkii khilaafo macaasi ku dhaco hee naar ugu digayaan lianlaa yakuuna maxaa loo soo diray usoo diray allah marka waa kana fiiri lianlaa yakuuna si aysan u ahaanin linnaasi dadka cala allaahi alla korkiisii xujatun xujo aan ka yeelinin dadka si allah xujo aan ka helin oo aan ka gar helin darteeda hee rasulaa soo diray marka horeba bani aadamku waa dhib badan yahay asaga abuuray allah waa og yahay hadhow waxay leeyihiin ilaahu adig rasuul nooma soo dirin maxaa noo haystaa rasuul nooma imaanin maxaa noo haysataa saasay dhihi lahaayeen anti ayaga saasaysan dhihinba waab usoo dirayba hadhow hee xujo loo qabsanayo allah mh ma lahan allah addoomankiisii hee miciqaabo ma qabsado ilaa markii xujo ku oogo mooyaane bacda iqaamati alxuja mooyaane allah addoomankiisii ma cadaabayo ilaa bacda iqaamati alxuja xujada markii ku oogo mooyaane ilahi wuxuu leeyahay wamaa nursilu wamaa wamaa min qablika wamaa kunaa mucadibiina hataa nabcaa rasuulan wamaa kunaa mucadibiina hataa nabcaa rasuulan inagu ma yihiin kun cadaabayo ilaa rasuul aan soo dirno buu dhahay xujada markii ku ogo addoomihiisii qofkii samayn waayo markaasaa u qabsana ilahay tabaraka wataala si aan u dhihin lawlaa arsala rabbanaa lowlaa arsalta ilaynaa rasuula fanatabica aayaatika min qabli an nadilla wanaqzaa si aysan u dhihin hadhow lowlaa arsalta ilaynaa rasuula fanatabica aayaatika min qabli an nadilla wanaqzaa lowlaa arsalta ilaynaa rasuula fanatabica aayaatika wanakuna min almu'miniin min suuratu daha akhirkeed min suuratu qasas ku jirta dhexdeeda ayib idan rasul la soo diray rusushan intaasa lala soo dirayaa mundiriina digin wamaa nursilu lmursaliina ilaa mubashiriin wa mundiriina waay wamaa nursilu lmursaliina ilaa mubashiriin wa mundiriin wa awaluhaa wa awaluhum dheh lian laa yakuuna si aysan ugu sugnaanina linnaasi dadka alalahi alla korkiisa xujatun xuji bacda rusuli rususha soo dirideeda kadib waay wa awaluhum rususha kan ugu horeeyo nuuxu nebi nuux waaye allah subxana wa taala aclam